magaalada buurame ee xaruntaha gobolka awdalay waxaa ka socda dhismaha wada laami oo isku xirta xaafadaha sheekh cali jowhar iyo sayberia taasoo hadda maraysa heer gabagaba wadadan oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo bulshada magaalada buurame ayaa hadda lagu bilaabay laami iyadoo dhowaana lagu wada in xarigga laga jaro muqa magaalada buurame ee xarunta gobolka awdal maxamed axmed warsame ayaa sheegan bulshada looga baahanyaha inay ilaashadaan wadadan waa dariiqii saybeeriya iyo isku xidhayey sheekh cali jawhar dariiqani waa dariiq muhiim u ahaa muddadii u dambaysayna ay ka muuqatay burbur fara badan waxaan rajaynaynaa dariiqaasi shirkaddii qaadatayna aynu uga baahannahay oo injineeraduna ay ku daba joogaan annaguna aannu u dul joognaa inuu yeesho tayadii loogu tala galay iyo sidii heshiisku ahaa waxaa jiri doona marka daaburku dhammaado waxay bilaabi doonaan irish biriishyadii biyuhu ay marayeen iyo daraynayjka oo dhinac walba hal mitir iyo badha sida la sheegay dariiqan dherarkiisu waxa weeyaan shan boqol iyo soddon mitir waxaan rajaynaynaa in dariiqyadaasi cusub ee iminka bilaabmay ee socdaa ay noqdaan dariiqyo fududeeya isku socodkii annaguna dawlad hoose ahaan waxaan diyaar u nahay in ummadda aannu ugu adeegno cashuurtay bixiyaan oo lacagtan lagu dhisayo dariiqani maaha dariiq haayadi bixisay mashruuca la yidhaahdo j b l guna waxa weeyaan waa mashruuc loogu tala galay dawladaha hoose oo lacag bixiya iyo dawladda dhex oo lacag bixisa iyo lacagta qaadhaanbixiyayaasha dadku waa inay sidaa u gartaan marka j b l g layidhaha haayad maaha waa mashruuc la wadaago cashuurtii aad bixiseen baana qayb ka ah bulshadana waxaannu ku bogaadinaynaa dariiqyadaa cusub ee inoo dhismay inoo dhismaya inay iyagu ilaashadaan oy lixojecladeedii yeeshaan waayo dariiqan waa markii labaad ee iminka la dhisay horaa loo dhisay wuu burburay iminkana waynu dhisaynaa waxaan doonaynaa inaynu qayb ka ahaanno sidii dariiqaasi u noqon lahaa dariiq waara oo ummadda u adeega magaalada borame ee xarunta gobolka awdal iyo xasanadihii lasoo dhaafay ka socday horumar kala duwan oo ay ka mid yihiin dhismaha waddooyin casriya iyo dhismayaal casriya kuwaasoo magaalada ay ka hirgeliyaan qurba joogta iyo ganacsatada deegaanka